somalilan hal dowladun baa ka jirta somalilanna waa hal qaran weeye waxaanu ku wada hadlaynaa waa somalilandars xaydaamka somalilan baanu ku wada hadlaynay inaku ma ictiraafsanin maamul kale oo somalilan ka jira laakiin saa ka warhaysaanba waxaa jira khilaafaad siyaasadeed baa jira markaa runtii ujeeddadu waxay ahayd sidii khilaafkaa siyaasigaa loo dhammayn lahay somalilan dhexdiisa ka jira arrinka gooni istaagu arrin waa arrin distoria weeye arrin madaxweynena wax ka bedeli kara maaha guddoomiye xisbina wax ka bedeli kara maaha mas-uulkalena wax ka bedeli kari maaha dadkeennu waxay qaateen go'aankaa inay gooni isu taagaanoo la soo noqdaan xornimadoodii kii